Heerka shaqo la'aanta ee IU ayaa wax yar kor ugu kacay afar boqolkiiba bishii Juun, iyada oo dad badan oo degan ay bilaabeen inay shaqo raadsadaan. IU Workforce Development ayaa soo warisay Jimcihii in heerka shaqo la'aanta uu ku kordhay sedex dibic sagal boqolkiiba bishii May. Heerka shaqo la'aanta ee Nebraska ayaa ku dhawaad aan isbadalin bishii la soo dhaafay, halka heerarka qaar ka mid ah magaalooyinkeeda ugu waaweyn ay waxoogaa kor u kaceen. Waaxda shaqada ee Nebraska waxay leedahay gobolka oo dhan heerka shaqo la'aanta xilliyeed ee la xaqiijiyay ee laba dibic shan boqolkiiba bishii Juun, marka loo barbar dhigo laba dibic lix boqolkiiba bishii Maajo. Saxan cusub oo bili ah oo laga sameeyay banaaliyada qaybaha miyiga toban meelood iyo gobollada galbeedka ayaa soo dedinaya sii socoshada kobaca dhaqaalaha ee gobolka. Inkasta oo shaqooyinka aan caadiga ahayn ay inta badan gobolladaas ay ka hooseeyaan heerarka cudurrada faafa, isu-geynta guud ee miyiga Main Street wuxuu hoos ugu dhacay lixdan iyo shan dibic lix boqolkiiba bishii Luulyo, laga bilaabo Juun tadabatan dibic eber. Dhibci kasta oo ka taraysa konton waxay soo dedinayaan koritaan. Haraadiga sagaal carruur ah oo loo yaqaan Rosebud Sioux ayaa dib looga celinayay dalkooda kadib in ka badan boqol iyo afartan sano oo ay ka maqnaayeen dalkooda. Carruurta ayaa laga helay Carles Barracks oo taal Carlisle, Pennsylvania ah, goobtii hore ee iskuulka warshadda ee Carlisle, Indiana. Waxaa la filayaa inay maanta gaaraan South Dakota kahor intaan laga aasin Rosebud Sioux Reservation berri subax. Dib u celinta waxay dhacdaa waqti ay dad badan oo asaliga ah ay ka codsanayeen dowladda Mareykanka in ay dib ula heshiiyo taariikhdeedii hore ee ahayd in carruurta asaliga ah laga fogeeyo qoysaskooda si khasab looga dhigo bulshada cad.